dhegeystayaal markaana kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo jeedin doonta sahre ciidlanuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qisada jacayl dhex maray wiil iyo gabadh soomaaliya oo dhiganayay dugsiga dhexe oo markii dambana ay arrintoodu gaadhay dacwad iyo weliba gacan ka hadal kadib markii mid ka mida macallimiintii dugsigu uu jeclaaday gabadhii ardayadda ahayd sidoo kale waxaan idiin hayaa dhacdo la yaab leh oo toddobaadkan iminka dhammaaday ka dhacday dalka maraykanka waa qisada lamaane in ku dhow toddobaatan sannadood isqabay oo sidii ay arooskoodii gacmaha isku qabsadeen ku geeriyooday laba sariirood oo is eg yaalla iyagoo gacmaha is haysta waxaa dhegaystayaal inoo soo socotaa qiso jacayla oo aad u xiiso badan oo uu inooga sheekaynayo wiilkii ay qisada lafteedu ku dhacday balse aynu ku hormarno lamaane isqabay muddo sagaal iyo lixdan sannadood ah oo sida la sheegay muddadaa aadka u dheerna ku wada noolaa nolol deggan oo jacayl iyo is-ixtiraam ku dhisan oo markii saacaddii ay dhiman lahaayeen la soo gaadhay ay naftu ka baxday iyagoo gacmaha is haysta midkood ayay geeridu ku soo horraysay afartan daqiiqo kadibna mataankii kale ee qalbiga ayay naftu ka baxday kaaga darana eheladoodii waxay sheegeen inay marna ka naxeen geerida waalidkooda marna ay ku farxeen maadaama oo aan midkood ifka ku hadhin iyagoo ogaa siday isku jecel yihiin oo ay sheegeen inay adkaan lahayd sidii midkood u sii noolaan lahaa kikale la-aantii sheekadan cajiibka ah waxaa soo akhriyey oo haddana stuudiyaha igu weheliya cabdixakiim maxamuud shirwac zahra lamaanahan oo la kala yidhaahdo isaaq iyo weliba teresa waxay ku geeriyoodeen cusbitaal ku yaalla gobolka illinois ee waddankan maraykanka waxaanay nolosha ku kala dambeeyeen daqiiqado keliyata hadda saacado maaha iyo weliba sanadayo dila maaha weliba waa afartan daqiiqo keliyatay ku kala dambeeyeen nolosha waxaanay lamaanahan oo weliba howlgab ah ama nooca loo yaqaano benshineerka waxay lamaano soo haayeen ay nolosha kusoo wada jireen muddo sagaal iyo lixdan sanadooda waa toddobaatan sano oo hal sano keliya ka dhiman keliyaaba ka dhimanba waan garsan waxaanay weliba arrinka cajiibku ahaa waxay dalbadeen markii cusbitaalka la geeyey labadoodaba xanuunsadeen in laba sariirood oo isku dhow la keeno cabdixakiinoo dadku waxay isweydiinayaan maxaa ku dhacay labadan qofka sagaal iyo lixdanka sannadood isqabay ee guri ku wada noolaa ee nolosha raaxada leh ee jacayl kala soo wadaagay muddadaasi ma shil baa ku dhacay ma waxbaa qaniinay maxaa sabab looga dhigay sida caadada ah oo dee da-doodoo dadada waaweyn labadoodaba ay ahaayeen waxaa la geeyaa cusbitaallo inta badan xanuunka asaasaqa ah amaba inta badan maskaxda ku dhaca dad waaweynna waa ahaayeen way daciifeen marka waxay nasiib u heleen inay isku xilli xanuunsadaan islamarkaana cusbitaal isku mida la geeyo in laba sariirood isku dhow la geeyo waxaana xusud mudan in xilligaas ay ag joogeen xubno ka mid a qoyskooda si ay u caawiyaan islamarkaana ay gacmaha u saaraan gabadh ay u yihiin ayaa waxa ay oo lagu magacaabo dabi handra waxay sheegtay in ay si aanay u dareynin cabsi islamarkaana iyagu laftirkoogu ay noloshii nala joogo ay dareemaan ay gacmaha isku saareen waxaana saaree la sheegayaa in labadan lamaane oo ka soo jeeday dalka argentiin ay isguursadeen sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii kadibna ay waddankan maraykanka usoo guureen iyadoo ninka odaygii uu ka shaqaynayay hilibka qaybintiisa ama goob hilibka lagu qaybiyo gabadhuna ay ka shaqaynaysay qurxinta faraha gaar ahaan cidiyaha waxaana la sheegay in gabadha oo layl darnayn xanuunkaasi asaasaqa da-deeduna xilligaa ama imika markay dhimatay ahayd siddeetan iyo sagaal jir ama sagaal iyo siddeetan jir in la sheegay in iyadu hordhimatay gabadhaa hordhimatay kadibna afartan daqiiqo kadib uu ninka odaygaa isaaq oo isaguna xilligaasi da-diisu ahaa sagaashan iyo kow jir ama koob iyo sagaashan jir uu isnin kadib isna u geeriyooday afartankaa daqiiqo kadib inan ka mida carruurta ay dhaleen ka hadashay maalintii isniintii markii la aasayey ayaa waxay sheegtay in jacaylka isu qabeen sida xoog u lahaa iyo awoodda iyo miisaanka u lahaa aawadeed ayba adkeyd lamaanahan inay nolosha ay ku kala dambeeyaan marka aaswadareed baa loo sameeyey ugu dambeyn aaswadareed baa loogu sameeyey arlington hills meel la yidhaahdo ama magaalo la yidhaahdo ku taalla gobolkaas illinois oo ay deganaayeen waa la isugu yimi maalintii isniintiba la duugay qoyskii oo dhan baa yimi
waa hagaag haddii aynu ka nimaadno jacaylkaa waayeelka ee lala godgalay bal aynu eegno jacaylkii dhallinyarada weliba ciyaale iskuulka oo la sheegay in jacaylka xilligaa dadka ku dhaca uu yahay ka ugu dhibta badan maadaamoonay ardaydaasi awood u lahayn inay noloshooda go-aanka ay rabaan ka gaadhaan sidoo kalena la sheego in jacaylkaasi uu yahay midaan ka bixin xusuusta qofka uu soo maray qaybta koowaad ee qisadan jacaylka ah waxaynu caawa ku maqli doonaa sidii ay isku barteen maxamed barre cabdi iyo inanta uu jeclaaday oo la yidhaahdo ayaan sanadku markuu ahaa labadii kun iyo saddex iyo tobankii maxamed iyo ayaan waxa ay wada dhiganayeen mid ka mida dugsiyada ugu caansan iskuullada magaalada jabuuti waxaana dhex maray jacayl aada u xoogan oo caqabado badanina ay ka hor yimaadeen aan idinku wareejiyo wariyaha c o eda ee magaalada jabuuti sagal siciid faarax oo waraysatay maxamed barre oo ah wiilka jeclaaday gabadha ayaan
waad maafsan sagal gabadhan isku dugsi baan nahay markaa galaas baan ka sarayna markaa markaan dhiganay galaaska sideedaad idin waxaa dhigan jirtay markaa galaaska toddobaad gabadh xoog u qurux badan bay ahayd ay indhaha ragga dee xoog ay maaragtay ugu soo jeedaan maalin maalmaha kamid a gabadhaas annagoo marayno kulwaarkeeda iskuolka ayay meelahaas tobankii subaxnimo iyo barkii baa doona weerari karaafsan waqtigan fasax weebs iyaal ku baxaan waxaan ku kulannay iyadoo la joogto inaan saaxiibkaya oo isagna cabdillahi la dhahayay wiilkii markaan salaamay gabadhii baan arkay kadib markaan wiilkii arkay wiilkii inakii salaamay baan kaga dhigay war gabadh markuu ruxda badanna ma iskoolka ka dhigataa markaa tir ha iskoolka waan ka dhigtaa umaanadii aakiin bay tidhi maanta ay ka horreysaan tiri magacaaga maad ii sheegi kartaa gabar waxay aad iska furfuran oo nacam iska farxanada magaceeda igu taabatay kadib inakii baan isla kaftannay inatu yar qurux badan tahay naa gabadhiis way naga tagtay waxaa isku saalnay aniga inakii cabdillaahi oo saaxiib xoog isku dhow ahayn inakii baan ka horreysay war gabadhan meel balgii horan qofkan darmaanta way qurux badan tahay uga jirtaa inankiisi rigashinka gabadhan wanaageega inay gabadh din la tahay iskoolka ka xajuusto ay habadaha u xajuusto dee muuqaygana waa adiga arkay kuma macnay karo weli macnahaygana intaan ka garanay waa intaa wigeydi kadib isla markii kumaan bilaabay sheekada niyadeyda laakiin gashay gabadhan haddeyso inaan maaragtay u furgalo anigoona dareensiinaynin ninkaan saaxiibkii ana inaan gabadhaas u baahanahay muddo laga maaraaday ilaa saddex cisho afar cisho kadib waxaan ku kulannay albaabka iskoolka laga galo lamaan hadlin waan agmaray laakiin iyada ay salaamtay maxaa ilmahaley mas maxaa dhacay ma ilmahaley sagata way salaamtay salaamtii kadib waxaa lihi hadda haddaba horta raggana waxa weeyaan hadday gabadh u qosashay haddii ay salaamto waxay moodaan in maaragtay iyada lafskeeda maaragtay ninka iyada doonayso anoo faraxsan baa galaaska maalintii moolaal ku dhex fadhiisto gabadhii ayaan baa kula hadashay maanta ku salaamtay oo roobad jirtaa bay isle waxaa jira gabadhii qurux badneyd markii aad aragtay miyuu ku galay dareen jacayl ma quruxdaad ku jeclaatay dareenkaa goormu bilowd adiga muuqii iyo macnihii ninkan saaxiibkay ii raaciyey dareen siyaadaa bay gesheen midda kale asxaabtii galaaska ila dhiganaysa o dhan ayaa ti maaragtay war gabadha ayaan maanta la socotay ma halkaabaad gaad markaa sheekadaas ha xidigadda iskolka yahay sheekada markay isku tag tagtay waxay igu dhalisay maaragtay inaan ha dareen galo waxaan gooni baaro hadda geesta eegaba un gabar garaadliyo gari wacan na raashada watilmaanu gaare barwagololadu maro uruxayiru ka tahay guudka aan ka halaxsaday sow sow sow sow jacayligu shibci waxay usoo dhiirtay adigu muddo bila markaan saa isku naqaanay maalmo maalmaha kamid a galaaska iskolka waxaan kasoo wala baxnay saacad saacad milaan soo baxnay halka gaariga laga raacayo iyo markaa ayaan usoo walwalweynay markaa baan salaamay beli waran ayaan iska waran xaaladda ka waran wallahi fiican alxamdulilah idinka waran waxoogaa maaragtay waraysiya oo dheeraad ayaan gabadhi la galay had walba maxaan ku dadaalayay amba maaragtay aan inaan ogaado gabadhan nacam anoo teefteer amba maaragtay goobshayga qaadayo nacam tijaabo yar wado gabadhan inaan maaragtay arrimo dhallinyarnimo aan la galo oo aan gabadha haddaba dadkan la socdo xitaa anigoo laba socon oo maaragtay arrimo naga aniga iyada naga dhexay ayaa asxaabta bad qaarkood ku ornay qofka waan ka dhameeyey waa saaxiibada hadla hadlina marka cimamadan lahayd baan isaari jiray marka goormaad goormaad u sheegtay arrintaad usoo bandhigtay ood ku tiri ayaanay sidaa baan kaa doonaya waxbaa awrkay galay muddo bil muddo bila markaan gabadha isla soconay xidhiidh walaaltinimo oon aniga iyada naga dhexeeyaan maal maalmaha kamida ayaan haddiisa idhi war arrinka kugu fula dheeraaday kolkiina fasalka shiba soo dhow waa inaad arrinka bandhigsi ee waxaan la hadlay iskoolka markaan gelina kaydhi bal hadhow soo markaan soo baxno tobanka iyo barka albaabka gusud okoy bay tiri halkii dumarkii yara ugaafta xusmeyni bay fadhiisatay waxaan soo baxay tobankii iyo barkii ma soo bixin macalinkii baa saacad nagu biiriyo koob iyo tobankii barkaan soo baxay iyadoo cadhaysan laakiin isugayso ayaa halkii ayaan ugu imiday waan israacnay hadday dhinaca hadday kuguba qaylido ama maaragtay ay anusa kaaga filin jiraado bilo xidhiidka walaaltinimada haysana kaago hadhowtana maaragtay khasaar xagga kaaga yimay aniga oo masalada dheerdheer iyo nacam egsoon balla aan loo baahnayn soo qaadanayo oo iyada nacam xaalkayga si uun ogaado kadib gabadhii waxaan dareemay in ay noqonayso qof acceptable oo nacam yeeli karayso arrinkan iyada laftigeedu antijoonad bahayda way fahamtay inaa maaragtay ujeedo leedahay markaad iga tidhi war waxbaa soo duurduurna maxaad u baahantaad iga tidhi marka waan tidhi arrinkaasaan u baahanahay marxaba laakiin bishuruudda iga tidhi haddaad karaysid kow ana xaafadeedaan ugu weynahay labo iskoolka waad aragtay oo waxaan ka mawduuc ka jeediyaa mawduuc xagiisa saddex ma rabo in maaragtay la igu arko inaanu inaan la socdo si isaaneed takale asraadna waxay tidhi horta habeenna inaan soo baxoon kugu maaragtay aan wada sheekle weyn na dhex marto ha u fadhin waxaan is arki karnaa kulaas anaa kula soo hadlay telefonka hadal siin anaa kula soo hadlay telefonka intaan kula soo hadlay wax dhaafsan oo maaragtay aan kuu samayn karin ma jiro marka arrinkiis kama doodi karo waayo eeg waa waaba nafeer lay siiyey oo intaas ixsaan lay sameeyey mar haddii la ogolaaday dad habeenimada ay la soo hadashay markaasaan haddii sidda nimin iska dhigan kadhi walaashay waxaa ma fiicno laba qof aan is arkiin ma dhici karto waxay tidhi markaa telefonka wala hadlayn waxay tidhi markaa haddaba maalinta qudha ee sabtida ayaan soo baxaa lix iyo barka lix iyo barkaad ilaa toddobada waxaan dhex xafidhay bay ti maaragtay iskoolka dhexdiisa markay dadku wala faaruqaan iskoolka marka cillo noqdo yaan gadaal qola qolada ugu dambaysa nacam macalimiinta iyo qoladan iskoolka gaardiyaanada markaa baxayaan ayaan soo bixi marka baan israacaynaa kadib sidaasaan isku raaci jirnay maalin kastoo sabtiya maalin kastoo sabtiya annagoo weli maaragtay meel isa ula fadhiisan ilaa maalin maalin yaroo ay iskoolka mamacali aan weyno oon meesha iskoolka agtiisa yar fadhiisano mahayne aniga laftigeydu markaan gabadhna arkay gabadha inay diin leedahay waxaan ula socon jiray nacam sidii qof maaragtay iyadoo ay iga haybad sarrayso kale mar kasta ixtiraam baan tusayey mar kasta wax kasta ay markaa fikir kasta iyadu keento waxaan waxaan isku dayay inaan iyada raali geliyo ku raaco hadday tiraahdo ismaba ari karno hadday tiraahdo nacam wax kasta ee ka surtoobo waxaan ku dadaali jiray inaan iyada raali geliyo taakeedu filroona inta uu alla uume adduunkan dumar joogiyo idilkoodba haweenka adiga u horeeyo ixtiraamka gudeed ixtiraamka gudeed iyo akhlaaq baan kugu doorto aad baan kaaga maqsuude insi iyo jiniba ishoodii ilaaha ka astureeda fadaanida
markii fasax lagala iskoolkii way xagaa baxday anigu jabuutan iskaga hadhay etoobiya xagaa baxday halka etoobiya waxay iska soo bartay marka macalin macalimiinta anaga cashirka ugu dhegeysay kamid a oo ay ku soo sameeyeen marka iyaga iyada xidhiid marka gabadhaasi kadib markay soo laabantay iskoolkii oo dushan toban cusub waxyar ka hadhay ayaan maqlay inay soo laabantay jabit ku soo laabantay
allele waxbaa ka dhacay jacaylkaaga curdanka ahaa oo wixii aad abuurtay etoobiya markuu xagaa baxay waa lagaa dulqaaday weliba macalinkaagii horta aniga iyo macalinka markaad miisaanka na saartid waan kala fududnahay mogtahay waxaa ka maaragtay ka ka awood badan ka culus macalinka marka dhankaas haddii la eego dhaqaale haddii la eego haddii la eego isku midna mihindi min ardaya iyo dhankaas marka la eego horta macalinka iga culusi aniga laftii waan qiraya marka oo iyada markaa haddaanan jacaylkayga eela duliyeyn mayba khaldanaynba markaa soomaalidana dee waxaa la yidha waxay ay dugu arkayaan buu afku gooyaa gabadhana gabadh maaragtay diinla oo ixtiraam badan bay ahayd markaan soo laabanteen la kulanay gabadhii warkii aan isku warranay ka warran hayaa bixii ka waraysanay haddaba hawshiina xagee maraysa aan idhi wallaahi waxay way waxaa ka xishootay inay iga tiraahdo fasax baa tahay waxay iga tidhi shan iyo tobanka cisho iskoolka hadha iska samir samraasidkiima waayo waan ku qancay waan iska socday intii shan iyo tobanka cisho iskoolkii wuu dhamaaday iskoolkii baa la galay iskoolkii ilaa bil laba bilood marka la dhigto haddana gabadhii waxaanacam sidii hore gabadhii u kulmi jirnay waxaa dareemayay inay wax iska bedeleen dadkay fadhiisanaysay buu yoojisay markasta waxay raacaysay dad aanan maaragtay annagu aanan iskugu sii fiicnayn waxay joojisay nacam fursad kasta oo ii suurad gelinaysa inaan gabadhan la kulmo marka inay kaa fogaatay isqarqarisay wakti ku siin weydo waxaa ka dambeeyey xiriirkii macalinkii eeda dhex maray hayey xiriirkaasaa ka dambeeyey inaan saaxiibkan usoo diray annagu markaa waan la socdayba way nagu hor yimaadeen iskoolka iyagoo iyadoo markaa saddex gabdood la socoto u yeedhay uu tegey وسوق شيء قبل ولا كل شيء أنا ما فرحان شيء نعم هذه أي سورة دي لهي نعم إن أنا كان وحن إسمع يعني جنوا يفرح له بيد صاحبتي لما دي يجي سورة دوار يمكن كذا تقول فك فك كم يدون كيف فهمي جيني فهمي جيني كم حافظ عن تاني مالتي هذا هذا شيء ما ما كان مالها دي سورة واحد نكتب سجال كان كلنا سجال دونا ساعد مثل سجال كي هاي أنا شو قلت لي إسمع إذا ما كان الله سبحانه مركز معلم شو إسكت دقيقة قبل ده فهمي جيني شو يجيب الفما إن إنك يجيب الفما واسمعنا إنك قبل ساس ونادرتي يا أمان كلا inaan la kulmaan doonaya ilaa bilaa ila kula siiyo waan soconay waxaan tagnay maaragtay ballantii ay macalinka iyo ninkan kala qabsadeen oo sideed barka ma subaxnimo ahayd waan daadacnay meel miis daadabadiisa intaan soo suufinay baan lambarkii garaacnay nagala soo adlayay waxaa la soo baxay macalinkaygii ma arkay war meesha macalinkaygii lambarka isagaa siiyey macalinkaas farahaysa baxday anuma taga u tago bal soo warayso ninkii markuu u tegay laysu warramay hadal wuxuu macalinkiisii gabadha waa laysiiyey sabiimanihin inay guursadaan rabaa aabaheed iyo hooyadeedu maaragtay way ogyihiin ninkan sanadkan sanadkan ilaa sanadkii horeba teer badan sada ammaan buu kulayahay inaan waalidadiisa iskaga sheego yaan rabaa ila kula siin uu soo laamay arrinkii buu warramay waan soconay xaafadii baan tagnay hadiis markii halkaa marayso xaaladiisii waxay noqotay xaaladan anigu aan maareyna jeeto oo aniga iga fara baxday kolba marxalad waxay soo martaa macalinkii waxaa na soo wacay aabihii ninkii gabadh macalinka dhalay baa yidhi war dad waa la dilaayo waa laga hadhaayo waa dad unbaa ka hadlo gabadhan iyo dacwadeedana iskaba qaato waan niga hadnay wiilkayga anaa niga reebay laakiin ha tulanno rag markay is arkaan bay isla firtaan hadallo badan iyo dacwado badan oo dhex maray dabadeed waxaan ku heshiinay inaan xaafadda macalinka ku kulanno halkaasoo igu dhib badnayd madaxdii daruuriyo intuu dhiigga wada xulay ku hardhaamay naftoodu xaashiyee ka daanaya ayuu kala xaseeyaa
markaan macalinkii ishor tagnay ay weliba joogaan laba kalo macalin annaguna aan shan baan ahayn iyagoo marka lixdii waxbay ahayn malmalin midaan kusoo dhaafay markaan aan sii socono ragga aniga i wado waxay igu soo waaniyeen saddex waxaan haysanaa gudololo oo macalinka ka haysano kow uu soo wacay labo gabadha macalinka ula sheekaysto ashmineer anba way da-yar tahay isaga isu daamaahin saddex iminka xaafadiisaan tagaynaa maaragtay isaga maaragtay mas-uuliyiin dul saaran tahay markaa gacan unbaa kaa mamnuucin afka waxaa doontaad ku hadli kartaa markastan adiga jacaylkaaga wuxuu noqday wax faraha ka baxay adigii ku dhaaftay ee cid kala maamulaysa si maamulaysa ha hawshan aniga markaa ma maareynaya waa lay wata aniga waxaa layidhi waad arkaysaa ninkaa tiifi ma kula hadlayno saan ula hadlayno waa kan uu noo jabay aduu ha noo jabin marxaba waan galay xaafadii waan fadhiisan adigana ayaanba ku wacay haahey aniga macalinkan ba maaragtay ku jirta tartanka naga dhexeeya markaan fadhiisanay aqalkii macalinkaan soo fadhiisanay macalinta aniga la socotay ayaa waxayna siiyeen biyo iyo sharaab bayna siiyeen markaa buuri biyahan iyo sharaabkan adaysiin ninkiin adeerkay haasi horta bal nagala jooga annaga ugacal ma nihin asxaabna soo siyaaratayna ma nihin marti nagu soo weysanay ma nihin waxaa naga dhexeeyaasi waa rag ishayaan nahay laba geed isgeysana galada kama dhexayso arrinta aan la soconno oo laba xaaladooda cuntadiina walaa sharaabkiina walaa biyiina iskaasha gudashaba inaan fadhiisano maaragtay khalad bay nagu tahay ninka macalinka uu yahay mar anugu isaga u qosla mar ninkan hadeerkii hadlayo markaasu yidhi ninkii kaabaha marka macalinka yidhi hadda waxaad fadhiisto bal waxaad la socotiin soo daaya marka inkastood annaga haddana inigu aad noo yeedheen annagu go-aan baan wadanaa laba go-aan ninkan macalinkaayo inay laba kaga dhexayn buuya meeshan xoolnama dhex yaaliin dad gacalna ma nihin dacwad kaloo marka noo horeysa ma jirto inaad sidaahid gabadhii halkaa baan kala baxay waxaad sameynaysiin inigu sameeya iyo in aad tidhaahid gabadhii waan ka baxay ood intood gabadhii u yeedhid halkan jeedid ay labadan qofna adaa kala geeyey sababt sababta ay ku kala tegeen adaa lahay sidoodii hore ay kusoo lamaan labadaa marxaladood wax ka dhexeeya waan ka wala hadli karnaa ma jirto markaa wuxuu yidhi ma labadaasa la socotaan iyo sheegagiisa hal labadaabaan la soconaa inanka baa xaafadaha macalinka galo oo nin weynahaayoon hadduu hadhow burbalan yimaado inuu maarata annaga nacam dadka iyo annaga noo dhexeeya anigu talagalay markaan meesha fadhiyo annagu u yeedhanay oo nin weynahaayo karsigana caanka ahaa maxaafadda caanka ahaa abaad marka la wala aamusnaa waxaa hadalkii qaatay wiilkana kuu sheegay xaafadda galay marka wuxu uhi saa maahin annagaba rag baan nahay oo intaad garanaysiin iyo ka badanna waan garanaynaa waan niga waaweynnahay waxaad samaynaysiin buu yidhi inta macalinkaana hadlo ninkan ardaygaana hadlo hawsha la isku haysto horta noo bandhiga kadibna maaragtay sida ay ku dhammaato ayaan eegana haddaba wuxuu yidhi ninkii naadeerkii haba hadlo wuxuu yidhi hana hadlay buu ninkan hadlin ninkan gabadhaas jecel yahay weliba jacayl uu xoog u dhimanayo tacliintiisiibu uga baxay adee sheeko abuuray tacliintiisiibu uga baxay waxaasan u dugneeyey saan u galay maaragtay gabadhaa das weeyaan hawshana gabadhii in la helo wax maaragtay ka dhaxayso oo arrin kale maaragtay aniga noo yaala ma jirta maca waalidiinteeda maca faamiliga saasaan isku raacsanahay halkaa joog baa laga yidhi adigu ay macallinkii hadal baa laga yidhi marka macallinkiisi hadle wuxuu yidhi gabadhan ardaydeeda kamid tahay iyadaa ila timid marka arrinkan kadib anagu waan ka ogolaaday inaan guursano guursadana maaragtay waan ku heshinay كوتنا عقلنا إيو أسد عقلنا كان وان كتانا أمي كان كركرانا هاي أمي كان وان كركرانا
waa hagaag xaalku wuxuu gaadhay in markii ugu horreysay dacwada ay isku soo hor fadhiistaan labada reer ee ay kasoo kala jeedaan wiilka ardayga ah iyo macallinkiisii oo isku haysta gabadha ardayadda ah oo ay labaduba sheegeen inaanay ka maarmi karin guurna ay ka doonayaan labaduba xaaja murugtay gartuna intaa kumay dhammaan ee xaalku meel adag buu gaadhay waa inoo toddobaadka dambe haddii allaha awoodda lihi ogolaado guud ahaana barnaamijka caweyska washington waa naga intaa kulankeenna dambe ka horna waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal heestaasina waxay gunaanud u ahayd barnaamijka caweyska washington waxaa soo jeedinaysay wariyaha v o eda sahare ciidla nuur halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa laanta afka soomaaliga ee v o